faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
duur wanaagsan halkani waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka duur qodobadaa dhegaysa doontaana waxaa ugu dooron shirka waatashigaha u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada oo maalinkii afraad ka soconaya magaalada garowe caasimada dowladda puntland ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo wada mootobajaaji maanta ku dilay magaalada caasimadda ah muqdisho xildhibaanada golaha shacabkii baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta ka doodaya sharciga batroolka waddanka maamulka galmudug oo kasoo horjeestay guddi uu dhowaan u magacaabay wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta iyo xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle oo madaxda hirshabelle ka codsaday in cadaaladda ay horkeenaan dadkii ka dambeeyey dilkii dhowaan ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ogaan ka gaartay nin hub ka iibin jiray rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door korona warkaa duur goor u diyaargarooba warkaas waantaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiib yaal waa duurnimo arbacaad taaradana ku astaysan tahay siddeedda bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka iminkii haatana ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan shirka watashi u dhexeeya madaxda qaranka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ayaa maalinkii afraad wuxuu ka soconayaa magaalada garowe caasimada dowladda puntland magaalada garowe xarunta maamulka puntland weli waxaa ka socdaa kulamo kala duwan oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kulamada ka dhacay magaalada garowe caasimada dowladda puntland ayaana weli wax go-aana laga soo saareen waxaana weli socdaa kulamada u dhexeeya madaxda matalaysa shacabka soomaaliyeed galankii dambe ee shal ayaa waxaa muuqday in isfaham laga gaaray arrin ku saabsaneed maamulka galmudug ayaana lasu raacay in muddo haasan ah loo kordhiyo madaxweyne galmudug axmed ducaale geelixaab walow kulamadii dambe ee xalay uu ka dhashay isfahamla taa oo keentay in shirkaasi lagu kala boodo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa marka hore aqbalay muddo kordhinta sanadka ah balse markii dambe uu diiday inuu muddo kordhintaasi u aqbalo taa keentay in shirkii u dhexeeyay asaga iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku soo dhammaaday guul la-aan madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa doonaysa in raabitaankooda uu ka hirgalo shirka ka socda magaalada garowe caasimada dowladda puntland halka xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedana qaarkoodna ay doonayaan in waxdoo jir ah ay ka soo baxaan shirka wadatashiga ee ka socda magaalada garowe caasimada dowladda puntland ma jiran ilaa iyo hadda heshiis rasmi ah oo laga gaaray iyadoo arrinta galmudug ay ahayd caqabada ugu weyn ee shirkaasi haysatay shalayna heshiis laga gaaray ayaa mar kale xalay burburtay waxaa la isweydiinaya shirkaasi maalinkii afraad gale ee ka socda magaalada garowe caasimada dowladda puntland in ugu dambeyn xal war ah laga gaari doono kulamada magaalada garowe iyo in shirkaasi lagu kala tegi doono ayadoona wax natiijo ah aan laga gaarin shirkan ayaa u muuqda mid waqti dheer qaadan doona haddii madaxda qaranka ee ku sugan magaalada garowe caasimada dowladda puntland aysan isku fahmin qodobada qaar ee xasaasiga ah sida arrimaha doorashooyinka qaranka khayraadka dabiiciga ah iyo arrimaha galmudug iyo jubbaland ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta wada mootobajaaj waxay ku dileen magaalada caasimadda ah ee muqdisho xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu darawal motobajaajilaha ku dilay isgoyska tarabuunka ee magaalada caasimada ah muqdisho dilkan ayaa sida wararka aan ku lehayna wuxuu yimid kadib markii askariga uu darawalka uu muran uu soo kala dhex galay ha yeeshee markii dambe uu toogtay isagoona goobta ku geeriyooday wiilka darawalka motobajaajilaha ahaa dadku isagoon goobta wax ka dhaceen oo la hadla warbaahinta ayaa waxay xaqiijiyey in askariga ka dambeeyey falka dilka ah oo goobta si degdeg ah uga baxsay islamarkaana waxaana halkaasi meydka ka qaaday dhalinyaro goobtaasi ka agdhowaa mid ka mid darawalla motobajaajilah ee halkaasi ku dhawaa ayaa hadalkan warbaahinta la wadaagay arkaysa adigoo gurigaaga kasoo baxay subaxii kasoo toosay caruurtaadii xaaskaagii ehelkaagii waalidkaaga kasoo dhex tegay una soo baxday inaad shaqaysato magaalada aad wax ka dhex qabsato adigoo ku sugayso waalidiin badan qaraabadaada ehelkaaga familigaada xaaskaaga caruurtaada aad ku fikirto gurigaaga inaad dib ugu laabato aad aan karaynin adigoo lagu geeyo gurigaaga naafo amba wax garaafa ay ku gaarsiiyaan askarta taagan wadooyinka mida kale waxaan aada uga cawanayaa magaalada muqdisho ayadoo jidadka marka qaar aada in celiid iyo waxaad la kulmaysaa askar ku qashqashaadayo haddaad la hadashana ku afdeynaayo waalidkaaga gaaraya maxaa waalidkii markaa dhaalin qori fartuurka iskula soo cararayo mootada kaa garaafeenayo dhibaatooyin ba weli maana arag anaga askar askarta kamid a micnaha qisaas amba xukun amba sharci loola tiigsaday micnaha marka dhibaatooyin amba waxyeelo gaarsiiyo bataajnayda ka xamaalada magaalada muqdisho waan jeclaan lahaa marar badan magaalada caasimada ah muqdisho ayaa waxaa muddooyin u dambeeya kusoo badanaya dalalka loo geysto dhallinyarta ku shaqaysta motobajaajta iyadoona dhowr jeer oo hore dalal loo geystay ay ka hadleen mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ayna ballan qaadeen in askari ka dambeeya dilkaasi ay gacanta lagu soo dhigi doono ha yeeshee weli aysan dhicin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta ka doodaya sharciga batroolka waddanka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankooda caadiga ahaa iyadoona hor yaala ashitaha sharciga batroolka oo dhowaan loo soo gudbiyey kaas oo marinayaan akhrintii si labaad xogayaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xali ku wargeliyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya in maanta arbaca uu jiro kulanka islamarkaasna ajidu uu yahay akhrinta labaad ee sharciga batroolka ee dowladda federaalka soomaaliya sininta lasoo dhaafay ayaa waxaa booqday kulankii baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib markii kulanku uu buuxsami waayey waxaana taasi ay keentay in mar kale uu hakad ku yimaado ajendihii sharciga batroolka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiwali sheekh ibraahim muudey ayaa ku idiyey xilgudasho la-aan ilaa boqolafartansaddex xildhibaan kuwaasoo aan soo xaadirin kulamada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayagoona ku sugan magaalada caasimada ah ee muqdisho sharciga batroolka ee horyaala baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka mid ah sharciyada si gaarka ah isha lagu hayo ayadana xukuumadda uu hogaamiyey ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ay dadaal ugu jirto sida sharcigaasi loo meelmarin lahaa si tallaabo lagu qaado suuqgeynta qaybaha shitaalka ee laga helay soomaaliya oo bishii februari lagu soo bandhigay shir ka dhacay magaalada london ee dalka ingiriiska ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa dagaal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab uga dhawaaqay deegaanada jubbooyinka taliska qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen inay wadaan qorsho dagaal oo ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo laga saarayo deegaanada ay kaga sug yihiin qaybo ka mid a gobolada jubbooyinka taliyaha ciidanka guutada koowaad qaybta taliska qaybta afar saddexaad gaashaanle sare maxamed aadan xasan ayaa sheegay inay wadaan qorshayaal weeraro ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab inta lagu guda jiro bisha barakaysan ay rabadaan si ay uga saaraan deegaano badan oo ay maamulaan waxa uu sheegay in qorshahooda uu yahay inay howlgallo bilaabaan inta uusan deegaanada jubbaland ka da-in roobka guga oo waddooyinka qaar jaraa wuxuuna shacabka uu ka codsaday in ciidamada dowladda la shaqeeyaan sugidda ammaanka deegaanada jubbaland aniga horta taliyaha xoogga ayaa isoo idmaday oo soo magacaabay wuxuu magacaabay lix iyo tobankii bisha afraad two thousand nineteen waktigaa kadib xilka waxaan la wareegay hadda taarikh labo taarikh labo bishii shanaad two thousand nineteen ilaa hadda qorshe badan ba aan ii degsan waxaa ii degsan ciidanka inaan u sameeyo ku celiyo sidii ciidanku asalka ahaan jiray inaan dhiso ciidanka xagga ururka ururada xagga horumaha kooxaha unugyada inaan baysaska ciidanka naga oo kala degan afar meelood buu ciidanka kala degan yahay dhoobley raasiguuni guduude iyo taliska guud oo inta ah afartaa urur waxaan u sameynay qorsho waxaan u sameynay balaan waxaan sameynay inaan ciidanka ku celino xeryahoodii ay joogaan askari kasta iyo qori kasta in laga helo barta loogu talagalay ee dowladdu u qorshaysay inuu mushaharka ku qaato arrintaas waan bilownay meel fiican way noo maraysaa aada wayna wanaagsan tahay waxaan rajaynayaa in askariga laga helo maamulka galmudug ayaa kasoo horjeestay guddigu dhowaan oo magacaabay wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maamulka galmudug ayaa ka hortimid guddiga dhowaan oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya u magacaawday arrimaha xujiyada soomaaliyeed ee sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta ee galmudug cabdishakuur albedri ayaa sheegay in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee heer federaal aysan ka talagelin maamulka galmudug arrimaha xajka ee sanadkan islamarkaasna aysan helin qoondada ay lahaayeen wasiir cabdishakuur albedri ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay in qoondada ay ku lahaayeen xujiyada sanadkan ay kusoo dhijiso maamulka galmudug garabka dhuusamareeb
xujayda soomaaliya sanadkan ay heshay oo gaaraysa kow iyo toban kun iyo shan boqol oo ruux halka ay ee sanadkii hore ahayd sagaal kun oo xujay ayaan waxaan rabnaa inaan dowladda soomaaliya si cad u weydiino in qoondadaas xajka qaybta ee galmudug ay ku leedahay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug ay ku soo wareejiso oo maamulka galmudug iyo shacabkoodaba mas-uuliyaddaas wakiil oga ah una xil saaran annagoo ka digayna si maaragtay ay celcelisana u sheegayna in la gacan bidixeeyo ama la musuq maasuqo oo waxaan leenahay arrintaas yaan la isku dayin yaan maara yaan halaga waantoobo ha lagu dhaqmo ee dastuurka ha la is ixtiraamo ha la ilaaliyo mid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle ayaa madaxda hirshabelle ka codsaday in cadaaladda ay horkeenaan dadkii ka dambeeyey dilkii dhowaan ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cabdiraxmaan maxamed xuseen waaberi ayaa warkan ka soo diray jowhar xildhibaan nuur xaashi oo ka mid ah baarlamaanka hirshabelle ayaa tacsi u diray ehelada dadkii dhowaan lagu dilay deegaan hoostaga degmada maxaase gobolka hiiraan waxaana dhanka kale xildhibaanku uu sheegay inuu ka xun yahay islamarkaana ugu baaqayo dadka falalka noocaas oo kala fuliya in ay qaataan nabadda si xal waara loo gaaro colaadda ku soo noqnoqota deegaanada hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan
waxaan rabaa maanta inaan halkan uga tacsiyeeyo dhacdadii naxadinta lahayd ee ka dhacday degmeel ka mida hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan aagga muxuu ah teedaan ee lagu laayey qoyska caruurta u badan ayaan rabaa inaan halkan tacsiye uga diro dadkaas dhibaatadu meesha ku gaartay ama haata kuwa dhibaatadu gaartay ama haata kuwa dhibaatada geystay dhammaantood waa shacbigii soomaaliyeed oo walaalaheenna dhammaantood ahay oo aan ku matelaynay deegaanka hirshabeelle runtii arintaas markaan maqalnay amaan ka aragnay facebookga waxaa nugu dhacay argagax iyo layaab waana arin ku cusub muxuu ahaa yani dagaaladii meeshaas ka dhici jiray arin ku cusub waaye kolleyba caruurtaas iyo dadkaas marastaa wadkoodiyaa galay laakiin waxaa ku tusaysaa yacni qaabdarrada ee soomaalida ama dhaqan xumada dagaalka sokeeyo qaabdarrada uu leeyahay yacni dadka waxaas geystay maanta waxay joogaan aan u malaynaa inay joogaan ilaahay agtiisa yacni shallayto iyo ciqaab waxay laayeen dad marasa oo wax dembigahay galeen aan la arag ayadoonba dagaalku uusan yani meeluu ku banaan yahay lo dagaal sokeeyaba loo bixiy ama qof muslim walaalkiis dhiiggiisa iyo maalkiisaba ilaahay kaa xarimay haddana gaari iska socda in maaragta muxuu ahaa dad naqraaco abaar ka cararayo naf la cararayo in haddana dhibaatadaasu gaarto waa arin laga xumaado waa arin aan ku fiicnayn muxuu ahay dadka muslimiinta dhexdooda inay ka dhacdo waa arin aan ku fiicinayn ilaahay agtiisa aan laga jeclayn waa arin aan ka aad uga xunnahay boqolkiiba boqol inay dhacdo waxaanan rabnaa inaan uga tacsiynay guud ahaan dadkii qoyskii dhibaatadiisu gaartay ahaladii muxuu ahaa dhibkaasu gaaray iyo guud ahaan mxuu shacbiga hirshabeelle inaan dadkaas aan uga tacsiyeyno qoyskaas sabarya iban allah ka siiyo ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ahaa qalbigiina dumaanina iyo xasiloona allah geliyo
maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa go-aan ka gaartay in hubka iima jiray rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukun ku riday ruux ku eedeysnaa inuu al-shabaab u daabili jiray hubka noocyisa kala duwan islamarkaasna uu ka iimi jiray eedeysana cadow cabdulle axmed oo la yaqaana cabdu carab ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya waxay ku xukuntay sideed sano xabsi ah soddonka bisha ee abriil ee sanadkan ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ballamisay dhegeysi dacwadda waana xilligaasi looga yeeray fadhiga maxkamadda dhinacyada ay qusayso si cad ayuu fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya uga horsheegay inuu furnaa suuq uu ku iibin jiray hubka noocyadiisa kala duwan oo cid kanas odananaysa hubka uu ku iibin jiray laakiin arrinta la yaab kale ayaa ahayd inuu safaro uu ku bixiyo si al-shabaab u geeyo hubka noocyadiisa kala duwan kunyo barrow tabaaragow iyo mubaarag ayuu geyn jiray hubka isagoona ku kala wareejin jiray shaqsiyada al-shabaab u qaabilsanaa kaynta hubka sida garsoorka kor cadeeye cadow laba xidigla ismaaciil salaad maxamed ayaa fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ka sheegay in eedeysana cadow cabdulle axmed carab uusan ahayn dhallinyaro la marhabaabiyey balse u go'aansada inuu hanti ka sameeyo dhiigga ummadda soomaaliyeed wuxuuna garsoorka u sheegay in eedeysanahaasi uu ku qanacsanaa shaqada al-shabaab uu u hayey dadaal iyo juhd uu ku bixiyey si al-shabaab ugu geeyo goobaha ay ku dhuumalaystaan hubkii rastaasa waxauu isticmaalay farsamo kastoo al-shabaab ugu geyn karo hubka ayuu hadalka sii raaciyey ku-xigeenka xeerlaanta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayuu weydiistay in isaga iyo kuwa la midka ah la marsiiyo ciqaab u dhigantaa qodobka sharciga ah oo ay ku eedeysan yihiin toddobaad kadib maanta ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya kasoo saartay go-aan eedeysanaha waxaana eedeysana cadow cabdulle axmed caarab lagu xukumay sideed sanoo xabsi ciidan ah sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiye maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka degtay iibinta hubka qarsoodiga ah waxayna maxkamadda farteen hay-adaha ammaanka inay baaris iyo dabagal ay ku sameeyaan shaqsi ay ku caddaato inuu gacan ku siiyo cid kasta oo lid ku ah dowladnimada hub iyo raasaas waxauu nooga dhigan yahay sida kooxda argixisada ee al-shabaab waxa uuna heli doonaa ciqaab u dhiganta miisaanka uu dembiga u galay ogaada cid kastoo lagu dulqaadan doono ma jirto ficilada noocaas oo kale ah ayuu yidhi gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya eedeysanaha cadow cabdulle axmed carab ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan hadduusan ku qancin xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya gudahaan waxaa intaas ku dhan warka duuruhu soo saaray cabdirashiid cali maxamed anaa xasan ila socodsiinayey intaan warkan warkaxay dib u kulmi doono duuru wanaagsan